halkaas leeyahay ila yarta qortay tuulooyinka iyo meesha ku haboon baa saas baa shirka loogu qortay xamar dhaguxin sababta loo qabtayna waxa weeye dee beeshu inay maarata aad aayaheeda ka tashato baa loogu qortay shirkina si fiican buu runtii hadda ku gebageba weeye si wacan buu ku dhamaanayaa dee saasa beesha shirka ay u qabsatay waana midaynta reerka iyo iyo maaragtay in maaragtay de wixii ma laga hadlo degmadoodii oo la haysto in laga hadlo sidii maaragtay wax looga qaban lahaa saas baa loogu qabtay shema shirka loo qabtay waana gebageba wey xamarlxuna saasa loogu qabtay n garaada abshirow n waxaad adigu tahay garaadka beeshaa tahay shirkana n waxaan ognahay inay kasoo qayb galaan mase inahay oo ka horno cuqaalshii beesha ganacsatadii siyaasiyiintii dhalinyaradii iyo qeybihii kala duwaneedii bulshada wararka hordhaco shirka laga helayo ama war madax baran waxay sheegayaan in beeshu ay u ruqaansanayso dhinacan maamulka somaliland dad hadalladaas oo maalmaha la saddex marayay garaad arrimaha maxaa kaloo ka jira
waxba kama jiraan arrintaas waxba kama jiraan nimanka haysta hadda woodwood iyo iyo iyo dhulka ay haystaan waxay waxaa la hadlay wada hadleen odayaasha ku hadhay woodwood ee jooga beesha dabadeed waxay ku heshiiyeen in nabadgelyo ay kaga baxayaan ay kaga baxaan meesha haddii iyaga markaan laga daba imanayn ama la nabadgelinayo markay baxayaan bay ku heshiiyeen marka waxaanu beeshuna markaa waxay goosatay haddii nabadgeliyo la helayo inay kaga baxaan maaragtay beeshu dhulkii ay haysteen dee in taas lagula maaragtay lagula xaashado lagu dhameeyo laakiin somaliland baa barkadaadaya iyo waxaas iyo waxba kama jiraan waa waa waa been wey waa hadal khuraafaada maaragtay wey ad hadde hadal garaad hadalkaaga aad ka sheegtay idaacadda b b c da dad badan baa saa u qaatay inaad leedahay anaku dib u fadhiyi mayno oo dadkii deegaankayga la haysto wax laga qaban waayey baanu saa u samaynayna marka dadkaasi wararkaas loo baahiyey ama idaacaddu hadalka see u dhigtay maxaad iyada sharaxaad kaga bixinaysaa
waxba ma jiraan wax somaliland baa la beeshu waa qabsaa qabanaysaa iyo waxa maaragtay waxba kama jiraan arrinta waxa weeye wixii nabadgelyo lag haddii lagu helayo arrintii nabadgelyo in lagu dhameeyo dee wax ka fiican nabadgelya ma jirto dagaal cidna danu ma aha marka sidaas baa beesha u go-aansatay in arrintaa nabadgelyo haddii lagu helayo lagu dhameeyo waana noo dhowdhowdahay waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inuu saas maaragtay sidaa ay ku dhammaato waxaa laleeyahay s c iyo ka beesha ka baxday waxba kama jiraan waa been weeye beesha arrintaas annaga beel ahaan bay gaar noogu tahay arrintaas cid kale oo maaragtay dee naga gacaawin gacan naga siisay oo maaragtay haddii xitaa la doonaya in la xoreeyo cid kale oo dee aanu gacan ka helinay ama gacan naga siisay ama fise ka qabno ma jirto annagu haddii waxa go-aanku waxa weeye beesha go-aansatay haddii arrintaa nabadgelyo lagu dhamaynayo ay nimankaasi ogolaadaan in nabadgelyada lala wado oo sidaa loogu dhameeyo ba weeye beesha wax kale oo ku jira ka hooseeyana ma jirto garaad markii degmada werri la qabsaday haatan muddo laga joogo lix bilood ka hor ma jiraan wax gacan oo aad ka hesheen beelaha kale ee gobolada a c c dega ama hiil ho haato ama hili ho hahaatee ama dagaal ha haatee ma jiraan ama dhinacan dhinac dhinacna jira waxa idin soo gaaray oo idinku yiri qaab dagaal aynu ku wajahno ama arrintan ku golla ma jiraan garaad
ma jirto ma jirto runtii maana jirto arrintaas waa waa waa lagu kala baxay marka anaguna waxaan goosanay inaanu deegaanka iyaga maaragtay dee anagu aanu xoreysano haddii nabadgelyo lagu waayana oo nabadgelyo aan lagu waayana anaga maaragtay nasaarantahay maaragtay culeyskeedu dee inaanu si aan u xoreysan lahayn laga tashado oo lakaga yimaado marka ma jirto cid gacanna siisay iyo cid runtii aan rajo ka qabnay midna ma jirto garaa haddaan su-aal kale kuweydiiyo mala xiriirteen qolada s c madaxdeeda ah oo iyagu runtii dhalaamo cunayana ay ciido halkaa geeyey iyagu waxa arrimaha ma kala yeelateen sidii deegaankaasi dib looga xoreyn lahaa
de waa waa wada joognay boda anigii joogay aniguba maaragtay markii markaa على كل حال دير بودنا وا وا وا تركنا وا وتشوقني ciidan yaroo aan badnayn baa dhalamadan la geeyey marka ciidanka intaasina yarina wax dee cid wax wax ciidan wax horeyn kara runtii maanu ha oo ma ma ma ahayn calaa kulli xaal waxa weeye arrintaas annagu haddii nabadgelyo aan ku helino in bees meesha deegaankayga nimankaas kaga baxaan taas baan wadanaa oo la wadnaa oo ay maaragtay noo socota ratowinna waa ka qabnaa inay saa ku dhamaato waxaana hadda waxaa jira dad hadda ka shaqaynaya inay khalkhaliyaan oo wax u dhimaan arrintan nabadgelyadaanu doonayno oo wax u dhimaan oo maaragtay nimankii maaragtay tuurtuuran dad doonaya baa jira dad doonaya baa jira dadkaasina dad doonaya ma aha in maaragtay wudwig iyo iyo dhulka nimankaasi ay haystaan la xoreeyo doonaya ma aha waa dad qas doonaya oo maaragtay beeshan runtii dee xumaanteeda iyo dhibaatadeeda doonaya weeye marka annagu cidaanu arrintaas garab aan uga maaragtay garab uga rabno oo aan leen wax nala xoreeya ama aan u baahannahay ma jirto garaad waxaad Haddii nabad sheegtay gelyo- garaad waxaad sheegtay in ay ay qo- qolo wadaan inay tuurtuur iyo wax ay galaan waayo kuwaad n aada uga shigsan tahay laayimka aad aad farta ku fiiqasaa
dee waa ciidamada iyo meelaha joogjoogay maaragtay sheegisa dhalama xun iyo meelahaas marka en arrintaa calaa kulli xaal annagu haddii ay arrintaas tuurtuur annaga- haddii ay tuurtuuraan beeshu maxay ka yeelaysaa n oo ay ka hortagaan inay n nabadii aad wadeen iyo kabixitaankii ururka bixi lahaayeen iyo arrintan mada soo qaadeen inaad wax tallabaad ka qaataan beeshiinu gaar ahaan waxaan ka ka yeelinaa waxa waxaa sameeya riyaanada deena iyo beesha marka ay u taal arrintaas maaragtay n garaad n su-aal kale haddaan ku weydiiyo n waxaad kamid ahayd degsimadii n nairobi kusoo dhisay n hogaankan haatan n isagoo kusugan buu hoodle iyo n n madaxda a c c ba iyo arrintaa qeyb wey lixaad aad ka qaatay maalmahana waad ka yar n subogsineed maxaa keenay inaad ka subogto oo aad arrimihii n aad is- aad halkaa kasii waday aad dib uga aad aad dib uga fadhiisto
kenya waa jawaabteedii kasoo bixi waaye wixii loo soo doortay kasoo bixi waaye marka ma maaragtay dhul kale ma jira iyaga waa jawaabkoodii dee maaragtay aanu salubsanahay waan salubsanahay runtii n garaad eh, ma jirta adiga ka garaad abshir ahaan inaad doonayso inaad xiriir eh, la yeelato maamulka somaliland oo inta badan waa bar- baryahan oo sidadu ay arrimahaas si weyn u baahinayeen n taas idaanta inta laga lagu jeediya garaad maxaad kaga jawaabaysaa
dee wixii arrintaasi weeye anaga somaliland waxaa naga dhexeeya arrinta haysashada webiga iyo dhulka la haysto weeye marka waa xiriir waana la sameynaynaa waa la sameeyey arrintaas nabadgelyadana inay ku baxaan bay ku saabsan tahay xiriir kale oo aan marka gooniyo gaarona oo aan aan maaragtay aan la wadnaa ma jirto n garaad n xiriir dhowr shay waxaad ka filaysaa inaad somaliland wadahadal la gelasaan n isbeelaha kala degan buu hoodle gaar ahaanba n ama ismadii kuu shiray xamal guxul iyo halkaa iyo ismadii bariga burcayo arrimahaasi me contacti mid ka dhexeeya wa xiriiri mid ka dhexeeya mise ka beesha Waa naga basar ahaan ayaa n arrintaasi u wajahaysa bal arrimaha dadka dhegeystayaasha u kala saar
waa naga dhexaysaa isimada maaragtay reer bood dee waa kuwii iyagu raxaradki lagu shiray iyaga iyo qolyaha kale ee xagga ka soo jeeda marka dee waa wa- saasa iyaguna aan heshiis ku dhaxeeyo inay nabadgelyo ay ku maaragtay nabadgelyada nimankaasi meeshaas inay kaga baxaan lagana waa nagala shaqeeyaan waana naga dhexeeya xidhiir noocaas de naga dhexeeya annaga isimada jooga bood n garaad n shabakada wararka ciyaar dhoodka waxaa kaa dhegeysanaya dad aada u fara badan oo qurbaha jooga n dibadda iyo gudahaba jooga n kana soo jeeda beesha adigu aad garaadka u tahay iyaga bal adoo soo koobaya shirkan maxaad iyaga farin u dirsaa ama shirkan ku saabsan adoo soo koobaya garaad maxaad u sheegaysaa iyaga oo shirkan n isle maxaa ku saabsan yahay maxaa xilligan keenay su-aalo badan isweydiinaya maxaa garaadka keenay in somaliland wadahadal la galo arrimahaas dhan way isweydiinaya dadka dhegeystayaasha maxaad iyaga u sheegaysaa wax cuntami kara
waa dadka dhegeystayaasha waa salaamaya marka hore waa maaragtay waa salaamaya dee waa inay arrintaas nagala shaqeeyaan oo maaragtay dee be- beesha ay ay kala mid noqdaan beeshuna guud ahaan waa shirkan shir weyn buu ahaa ilaah baa weyne arrintaasna laisuma khilaafin in arrintaa haddii beriya lagaga ba- maaragtay nabadgelyo arrintaa lagu dhameyn karo in lagu dhameeyo waana la socdaan iyaga nafteedu waa la socdaan de- de- de- ragga de- dadka beesha ay u dhashay de- meelkasaa jooga qurbada meelkasaa jooga way la socdaan de marka arrintaas inay iyaguna maaragtay ay taageeraan oo ay nagala shaqeeyaan baan usoo jeedinaya iyaga mahadsan n garaad ugu dambeyntii n shabakada wararka caaladku waxay kuweydiinaysaa xilima ayaa laga yaaba mar haddii aad shirteen hogaankii iyo n ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan soo celinta degmada welwel iyo deegaanada maqan xilima ayaa laga yaabaa in beeshu ay arrimahaas s c inkastoo gobolada sorsaaga cayn guud ahaan beelaha beelaha s c ay ku habtirsadaan in madaxa kale iyo arrimo kale beeshu ay dib u taageerto oo aad idinku aad garab istaagtaan n
arrinta welwel hadday markay dhamaato dee s c hadda waxaanu kala midnahay dhulka kale ee lahaysoo sool iyo sanaag misalan ay kamid yihiin yaanu kala mid nahay wixii maaragta laga qabanayo haddii lahaydno kala mid baanu s c arrintaas haddii lahaydno garaad abshir saalex oo ah garaadka guud ee beesha guuleed garaad barkeed oo haatan ku sugan magaalada xamar guxul oo waraysi khaas siinayay shabakada wararka cagdhoodka ma ku booqatay magaalada xamar guxul garaad hadba maasan tahay
ok mahadsanaa adigana asalaamu calaykum waalaisalam waraxmatu